kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka horaantii toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho ka dhacay weerara ismiidaamin ah oo ay fuliyeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya sagaal ka mid a askarta ururka ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhinteen halka tiro kale oo badan oo dad caadi ah askar dawladda ka tirsan iyo qareenno meesha ku sugnaa ay iyaguna ku dhinteen weerarada noocan oo kale ahi kama dhacaan soomaaliya oo keliya ee waxaa jira weeraro kuwaas la mid ah oo ka dhaca dalalka ciraaq afghanistaan bakistan nigeriya iyo meelo kale yoolka ugu dambeeya ee ururadan falkaasi samaynaya ayaa ah sida ay ku dhisi lahaayeen dowlado islaamiya oo ka taliya dalalka ay ka howlgalaan hase yeeshee waxaa la isweydiiyey in hannaankaas ay marayaan uu yahay ka ugu habboon ee yoolkaasi lagu gaadhi karo falanqaynta qodobkan ayaa waxaa barnaamijka muuraha islaamka ee toddobaadkan marti ku ah cusmaan siciid xirsi oo ka mida ducaadda dariiqada suufiyadda ee ahlusunna waljamaaca kuna sugan magaalada colombos ee gobolka ohaayo iyo cabdiqani qardhaawi imaamka masjidka imaam shaafici ee gobolka minnesota oo raacsan aragtida salafiga ah hase yeeshee cusmaan siciid xirse ayaan marka hore weydiiyey aragtidiisa ku aadan qaraxyada soomaaliya laga fuliyo gaar ahaan kuwii ugu dembeeyey ee axaddii muqdisho ka dhacay bismillahi raxmaani raxiim wastaaciin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wabacd marka horeyse waxaan ka ka tacsiyinayaa dhammaan dadkay ku geeriyooday dhawaantan dhacay iyo hiyooyinkii badnaa ee hore u dhacay soomaaliya uga dhacay iyo dagaaladii magaca diinta lagu dagaalamayay oo dhan waddan islaama iyo dad islaama oo dad islaama ku jihaadayna diinta sal iyo raad toona diinta islaamka kuma lahan waana wax guluwi ah diintana dadka looga baahan yahay in looga digo nebiga sala allahu caleyhi wasalam waxa uu inoo sheegay xadiis oo mutafiq ah waxa uu yidhi waxaa soo bixi doona ducaata ilaa baabi jahanam man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha waxaa soo bixi doona kuwo yacni dadka jahanamo ugu yeeraya ducaad ah oo dadka jahanamo ugu ugu yeerahaya qofkii raacaa naartay la gelahayaan qiila yaa rasuulallah sifam lana nabiga waxaa la yidhi inoo tilmaam kuwaas waa kuwama faqaala nabigu wuxuu yidhi hum min jaldatina annaga ayay noogyihiin buu yidhi wayatakalamuuna bialsanatina luqadeennana way ku hadlahayaan waan garta ansiyo cabdiqani waayo cabdiqani adigoo aragtidaada weeraradaas iyo iskudayadaas dilka amaba dilka dilalkaas ka dhacaya meelo ka mid a soomaaliya sideed u arkaysaa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaale qof kastoo islaama oo damiir islaamiga ku jiro wuu garan karaa dhibta ay leedahay dad muslimiin ah oo la laayo ama qaraxyada ha lagu laayo ama si caadiya ha loo dilay marka waxyaalaha ka socda soomaaliya oo dhigdaadashada leh oo dadka lalaynaya ah arrinka isaga waa wax diinta islaam ka soo horjeeda waxaa laga yaabaa in dadka badanaaba hal meel ay dhinac ku fiiqaan oo yidhaahdaan meeshaas qaraxyaa ka dhacay laakiin waxaa laga maarmaan in la ogaado dhiig kastoo ka dhacaya dadka muslimiinta dhexdooda oo ka daadanaya inay banaaneen hadalka oo kooban anigoona meel fog ka aadin waan gartay adigaan kusii siiya cabdiqani qardhaawi waxaa jira in ururka al-shabaab haddaynu tusaale ahaan tilmaano oo sheegtay inuu mas-uul ka ahaa qaraxyadii maalintii axaddii ka dhacay magaalada muqdisho ay dadka ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen inuu isagu mas-uul ka ahaa yoolka ka dambeeya weeraradaasina dabcan sidau ururku sheegay waxa weeyaan inuu gaadho awoodda dalka soomaaliya si uu dowlad islaamiya halkaas uga dhiso tallaabooyinka ururka al-shabaab ee kuwaas oo kale ayoo qaadayo ma yihiin kuwa geyn karaya xilka uu doonayo inuu ku dhiso dowladda islaamiya bismillahi raxmaan raxiim walaalle saa marka hore sheegay waxyaalaha ka socda maantay waddankeeni gaar ahaan andhaha soomaaliya ama caalam islaamiba hala yidhaahdo wax la odhan karo xal baa lagu helayaa ma aha wax la odhan karo wanaag baa lagu gaarayana ma aha dadka muslimiinta ah waxaa laga maarmaan ah inay u noqdaan ilaahay subxaana watacala kitaabkiisa qof kastoo inaga naga mid ihi waxaa laga maarmaanay inuu sacyiyo oo raadiyo sida ilaahay subxaana watacala kitaabkiisa laisgu xukmi lahaa waxaa la doonaya marka wasaaishii nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu qaaday dadka markii uu barayay in kitaabka alla subxaana watacala isku xukumo in maaragtay arrinka isaga ahi la qaado oo la raadiyo laga maarmaan weya marka waxaan odhan karaa wasiilada keliya oo lagu gaari karaa xukun islaamiya in la helo waxa weeyaan in wadiiqada aan tilmaamo nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu qaaday uu qaado mathalan waddanka soomaaliya shabaab keliya maaha dhibo badan baa ka socda kuwo dad badan oo isku daya baa jira dhiigga daadinayo oo aan runtii aan la sheegin taqriir baan akrinaya hadda dad badan oo sheeganaya magaca mathalan hadda waxaa laga yaaba wadaadkii ula jira inuu qolyahaas u nasab sheeganayay laga yaabee al-sunna waljamaca oo kale nimanka sheeganaya inkastoo magacaas uu yahay magac la billaqiistay oo dadka muslimiinta ah intooda badan ka dhexeeyey gobollada dhexe iyaga oo raba dhiigga shabaabka inay banaystaan inay ciidamo ethoobiyana soo baxaysaan kuna baabi'inayaan dadka muslimiinta ah waxaa taqriirka ka jiro ka mid aan akrinayay in intaas oo reer oo meel degan loo yimi lana baabi'iyey wabigan lagu daray danta loo geysna waxay ahayd shabaab baa la raadinaya shabaab meesha soo galay marka waxaan odhan lahaa waxyaalaha waddan ka socda yaan la kala reebin oo qolo gaara farta lagu fiiqin waxa ka socda oo dhami ma aha wax lagu doonayo ama lagu gaari karo jidka allah subxaanahu watacaala dhammaan ama dawladda ha noqoto ama qolo diin sheeganaysa ha noqotee waxaa laga maarmaya inay u noqdaan diinta alla subxaana watacaala si nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku raadiyey in xal loogu helo ummadda islaamka dhammaanteed waan gartay cismaan waad maqlaysaa cabdiqani al-shabaab ururada kale diiniga ah ahlu sunna waljamaca ku jirto kuwa aan diiniga ahayn sida dowladda kumeel gaarhkaa gacan ka hadalka waa la wada samaynaya hanaankan weerarada meelaha shibilkaa la weerarayo dhinacuu doonaha ka yimaadee ma yahay hanaan lagu gaari karayo xukun iyo sida al-shabaab ay doonayso maamul islaamiya oo kale waxa weeye sideedaba hanaanka yani ma garanaysaa yani quluwiga ah noocoo doona ha noqdeen waxa weeyaan gacanka hadalka ahi ilka ahi oo qaraxyada lahi oo maxaan ku idhahde khaarijinta hoose iskale oo dagaalada jihaadka lagu tilmaamayo oo mushka dhexdiisa lagula dagaalamayo oo jihaad lagu tilmaamayo taasoo dhan ba waxa weeyaan maaha wasiilo diinta islaamka ah inoo banaysay oo lagu gaari kariyo xukun ma ahan maxaa yeele diintu waa diin naxariis ah nebigu waxa uu yihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebiga naxariis buu ahaa naxariis loo soo diray adduunka dhan buu ahaa diintuna waa naxariis dad ma garanaysa yani aan waxba garafo shacbigan laguma layn karayo dumarna dumarna laguma qaraxyada hadda ka dhaca ee soomaaliya iyo dagaaladii ka dhacay nineteen triga boosaaso ka dhacay kuwii ka dhacay maxaanku gada ka dhacay waxaasoo dhan ba waxa magacyo diin bay wateen qaar itixaad bay wateen qaar maxkamada ayay wateen qaar kale salafiyiin bay sheeganayaan ninkaasii horteeda fadhiyay isaga salafi mataqaana qolyahaas uu ka tirsan yahay waxaas oo dhan ba waxa weeyaan yani dadka soomaalida ah oo hadda magac dadka u qaadanaya oo hadda markaasi magacaas dadka ku leynaya waxa weeyaan diinta islaamka salka ma soo gasho marka wahaabiyada nimanka la dhaho ayaa magacyadan dhan hadda qaata lagu sheegahayo nebiga markuu farta ku tilmaamaya isagoo madiino jooga uu oranayo halkaa waxaa kasoo baxaya bariga najda fitan waxaa kasoo markuu nebiga oranaya maxamed cabdiwaab baa kasoo baxay wax alla waxa soomaaliya ka dhacahaya libiya ka dhacahaya wada georgina ka dhacahaya afghanistan ka dhacahaya waxa ciraaq ka dhacay waxaasoo dhanba nimanka sameen waa nimanka wahaabiyada minaha weeyaan diinta waxa weeye qofka waxa isaga uu sameynayo baa laga qaadanayaa ee actionada mataqaana wanaagsan iyo wax wanaagsan qofka sameynayo haddii qofka wax diinta ka hor imaanayo qofka uu sameynayana waa laga leexanayaa uu doono iyo magacudan qofka ha wato waan gartay cabdiqani haye jawaabtaada bismillahi raxmaan raxiim de kolley horta in badan uu ka hadlay inaan ka jawaabo ma rabo lakin waxaa fiican dadka islaamka in loo loo iftiimiyo war xaqa maxaa la yidhahdaa haddii xaqa iyo manhajka nebiga caleyhi salaatu wasalaam mid khaldamayo ma aha laakiin dadku waxay isku khaldaan qof hadduu khalad sameeyo oo khalad ku dhaco inay wixii oo dhan khalad ku sheegaan waxaa dhacda nebiga caleyhi salaatu wasalaam xilligiisii oo nebigu caleyhi salatu wasalaam dadka wax barayay oo diinta barayay ayaa khaalid ibnu waliid intuu dhaqaaqay dad marka islaamnimo sheegtay buu laayay eber buu ka dhigay naftuu ka qabtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrinta loo sheegay nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku xalleeyey arrinka yidhi ilaahay o anu beri baan ka waxa u khaalid sameeyey manhajkan salafiga loo yaqaano ama ahlusunna waljamaaca loo yaqaano maradaas baan ku celinaya leanna magaca ahlusunna waljamaaca dadka loo yaqaano suufiyada ayaa bilaqaystay oo weliba waxaan aaminsannahay ama aan akrinay taqriiraad kale oo tilmaamaya inay etoobiyaanku magaca u bixiyeen iyagoo kuwa dagaalamaya caqiidada iyo tawxiidka toosan oo dadka muslimiinta oo soomaalida ah usoo baxay ayay dadkan suufiyada u abuureen magacaas inay qaataan kuna laayaan dadka muslimiinta ah marka waxa waxaan kasoo wadaa yacni qof hadduu khalad sameeyo ama dhib sameeyo manhajkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo dariiqadii toosnayd sideedii weeye qofkaasa beri laga noqonaya haddii shabaabku khalad ay sameeyeen ama khalad ka dhacay ma taa macneedu maaha manhajkii nebiga oo toosnaa oo la haystay baa khaldama ma aha qofka khalad baa ka dhici kara waxaa intaas sii dheer walaalaha dan yani walaalkii uu sheeganayo waxyaalihii dadka caamada lagu akrin jiray baa meel walba laga akrinaya waxaa kamid ah markii laba eri lasoo qaaday in aadaan maxamed cabdiwahaab maxamed cabdiwahaab maxaa inaga galay inagu soomaliyan ka hadlaynahay najd inaga maxaa inaga galay soomaaliyan ka hadlaynahay taa in la ogaado laga maarmaan weeyaan waan gartay ugudam ugu dambayntii cismaan ma tahay in ururadan gacanka hadalka iminka ku dhaqmayaa ay wax ka bedelaan manhajkooda baaraka allahu fiika aad waa mahadsan tahay waa run weeye waxaan qabaa in gacanka hadalka la joojiyo in waxaan qabaa dagaalka la joojiyo maxaa yeele waxa weeye quluwi weeye dagaalku gacanka hadalku diintana xadgudub bay ku tahay mujtamacaadka islaamkana xadgudub bay ku tahay magaca soomaalida xadgudub bay ku tahay waan gartay marka mahma mahma kaana waxaan qabaa aniga in dawladda mar walba taageera ayaan qabaa in maxaan ku rahdaa dowladnimada la xoojiyo ayaan qabaa in wadahadalka la xoojiyo ayaan qabaa in cunfiga iyo dagaalka la joojiyo ayaan qabaa waan gartaa aan siiya cabdiqani halka laakiin arrinta ah ma garanaysa arrinka ah yani yani in hadma diin biismi diin in dadka diinta islaamka intay magac isticmaalaan diinta ku duminayaan oo magaca soomaaliya lagu baabi'inayo taa waxaan qabaa gebi ahaanba in la joojiyaan qabaa aniga cabdiqani kelimadda ugu dambaysa ma tahay ururadan gacanka hadalka wada inay ka waantoobaan oy wax ka beddelaan si hab ka duwan ay ugu gaadhaan xukunka ay doonayaan labaan u kala qaadaya walaal gacan hadalka aad tilmaantay sideedaba waxa jira weeyaan dadka muslimiinta ah wixii dhex mara oo dagaal oo dhex mara lama oran karo dagaal ma dhex mari karo dadka muslimiinta ah total lama oran karo dadka mu'miniinta qur-aanka alla wuxuu ku tilmaamay laba daa'if hadday diriraan oo mu'miniini waa dhex mari karaan laakiin dagaalada dhex mara dadka muslimiinta ah fitnan baa la yihahdaa fitnan baa la yihahdaa taas iyada ah waxaa fiican in laga waantoomo laga joogsado oo la iska ilaaliyo dadka muslimiinta ah dhig la daadiyo ama gacan ka hadal kale oo ah haddii dadka muslimiinta ah oo soomaaliya loo yaqaano gacan banaanka ay ka timaado ama cid ha adeegsato ama yaa adeegsan islaamkoodii iyo diintoodii iyo dhaqankoodii iyo akhlaaqoodii bay duulaan ku tahay gacadal baa imaanaya marka iyada ah waa dadka gaalada loo yaqaana haddii islaamkii soo weeraraan oo kale taasna malxamaa la yidhaahdaa sharciga islaamka taas weligeed waa jirta weligeed waa jiraysaa ama ta dadka dhexdooda ah soomaalida dhexdooda ah in laga fariisto miis waana qabaa la isaga yimaado oo laga wada hadlo oo wax lagu xaliyo afar wax lagu xaliyo
dhegaystayaal waxaa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkuon maanta ku soo qaadannay in hannaanka gacanka hadalka leh ee ururada islaamiga qaarkood ay raacaan uu yahay ka ugu habboon ee lagu gaadhi karayo hab maamul intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal intiga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan